alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wacala aalihi wasaxbih waman ihtadaa bihadyihi ilaa yowmi iddiin waxaynu ku dhex jirnay axaadiidtii ka warramaysay wakhtiyada la isu diiday salaadda axaadiidaas waxaynu tilmaanay inaanay soo gelahayn salaada faralka ah ee waktigeeda la tukanayo oo ah salaada casar ee la tukanayo inta aanay qoraxdu dhicin ka hor iyo salaada subax ee la tukanayo inta aanay qoraxdu soo bixin ka hor kadalika waxaynu tilmaanay asalaatu alfaa'ita alatii tuqdaa fi hadihi alawqaat salaada qofka dhaaftay cudurdaar awgii linowmin aw nisyaanin hurdo ama ilow awgii ee uu qallaynaya iyaduna inaanay soo gelahayn nahyigan oo waktiyadan la tukan karo licumuumi alaxaadiid falyusaliha ida dakarahaa uu ihi rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam laa kafaarata laha ila dalik nacam waxaa kaloo ahlucilmigu ay isku waafaqeen salaadaha sunayaasha ee aan sabab lahayn annawaafil alatii laa sababa laha inaan waktiyadan aan la tukan karin kuwa ku tilmaamay makruuh iyo kuwa yihi waa xaaraan in la tukadaaba waxay ahlucilmigu isku khilaafeen salaadaha sunayaasha ee sababta leh sida taxiyatu lmasjidka tusaale ahaan iyo salaatuha alkusuuf waalkhusuuf haddii waxa weeyaan qoraxdu ay madoobaato oo kale marka ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahdeen mutlaqan ma banaana iyadoon la kala qaadqaadin oo xataa dee waxay raaciyeen faralladii la qalaynayey ahlucilmiga qaarkoodna waxay dhahen mutlaqan bay u banaantay oo qaarkood waxay dhahen axaadiidtani waaba mansuukhba oo salaad walba waa la iska tukan karaa waktigan alimaamu shaaficiyu raximah llahu tacaala waman macahuna masalada waa tafsiiliyeen waxay dhahen salaadii sabab leh waktiyadaa nahyigu ku soo arooray waa la tukan karaa sunnaba ahaate salaaddii markaa sunno ahayd ee aan sabab lahayn markaasi taagan iyada lama tukan karo adiladoodana waxaa ka mida in rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu qaleeyey labadii ragcadood ee salaada duhur ka dambeeyey bacda salaati alcasri uu qaleeyey iyadoo bacda salaati alcasri nahyigu uu ku soo arooray wakadalika fi sunan inuu arkay rasuulku calayhi salaatu wasalaam saxaabi tukanaya salaada subax kadib salaad uhi asubxa arbacan ama asubxa arbacan ee atusali subxa arbacan salaada subax baad afar ragcadood tukanaysaa oo u sheegay saxaabigaasi inay labadani yihiin sunnihii subaxa ka horeeyey oo dhaafay kumana inkirin rasuulku calayhi afdal salaati wtasliim waxaa la mida xadiidu qisaةu bilaal fi saxiixayn ee rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam uu yihi bilaalo waxaan maqlay sanqadha kabahagaan ka maqlay fi ljanna ee maxaad samaysaa manaa bacda alfaraa'id salaadaha faralkaa dabadood ama faralada ilaahay ku saaray kadib ee bilaal uu sheegay saac wakti kasta oo min leyli aw nahaarin oo uu tahaaro qaato inuu tukado ragcataan nacam rasuulkuna calayhi salaatu salaam kumuu odrhan labadaasi ragcadood wakti walba ha tukanin waktiyada qaarkood ayaa mamnuuc amaba se makruuh ama xaaraan ay yihiin waxaa la mid ah axaadiida saas oo kale ka warramaysa tawaafka ee rasuulku uhi yaa bani cabdimanaaf laa tamnacu axada طاف بhda البيت وصلى في أي sاaعة شhاء من leyل أو نهاaر reer banu cabdilmanaaf oo ha u diidina qof gurigan ku dawaafay waa kacbada oo ku tukaday saacad kastoo uu doono oo habeena ama maalina taasina waxaad tusinaysaa labada ragcadood ee dawaafa ka dambeeya in awqaatu nahyigan la tukan karo fii ayi saacatin shaaa min leyli aw nahaarin mar haddii dawaafka lagu xidhay nacam oo sababtoodu ay tahay aطawaaf kulamaa wujida طawaafu yana jaazat mar kastoo طawaafkii la helo salaadaasi waa banaanaanaysa طawaafkana dee wakti laysu diiday ma jiro oo wakti walba qofku waa waa dawaafi karaa waxaa la mid a axaadiida saxiixeynka ku jirta alasima fi saxiix muslim ee rasuulku alayhi الsalaatu wasalaam uu ka waramay atabkiir ilaa salaati اljumca in loo degdego salaada jumcaha oo uu ka waramay fadliga arrintaasi ay leedahay ilaa rasuulku uhi uma sallaa ma kutiba lahu xataa yakhruja alimaam oo qofkii salaada jumco yimi laga bilaabo markuu masaajidka soo galo ilaa imaamku khudbadda uu bilaabayo inuu salaad sunno ah uu wadi karo ayaa xadiidkaasina uu tilmaamaya marka waktigaana dee waxaa ku beegan waktigii nahyiga ee qoraxdu samada bartankeeda ay joogtay marka adiladaas oo dhan isku dar adiladaas oo dhami waxa ay tilmaamaysaa in salaadaha sunnayaalba ha noqdaan ee sababta le waktiyada la tukan karo axaadiidtana waxaa lagu xambaarayaa salaada laysu diiday inay tahay salaada iyadoo aan lahayn wax sababa aan lahayn waxaa kaloo axaadiidtani ay tilmaamaysaa xataa salaada sunnaha ee sababta leh inaanay banaanayn in waktigan ogaan loola eegto oo tusaale ahaan adoon masaajidki masaajidba aan gelin aada tidhaahdo iyadoo waktigii nahyigu uu taagiyey masaajidkaan gelayaa si aan u tukado taxiyat almasjid markaa dee taxari baad samaysay waad la eegatay rasuulkuna عalayه الsalaaةu wasalaam laa yataxarى axadukum fayusalii cinda طuluuci الshams walaa cinda guruubiha buuhi marka adigoo baajin kara waktigaa salaadii adoo baajin kara inaad la eegataa manaa mid jaa-isa maaha oo ma banaana xataa tii sababta lahayd inaad ogaan waktigaa ula eegataa inay kugu qabsato mooyaane ma banaanoo taxariga si gaara ayuu u diiday rasuulku عalayه الsalaaةu wasalaam haddaba awqaadan shantaa laba wakti iyagu waa waadix markay qoraxdu soo baxayso iyo marka ay dhacayso ee aanay weli wada qarsoomin iyo markay soo baxayso weli aanay kor noqon oo qayda rumxin wadan waran qadarkii in leeg oo thuluthu saaca ama khamsata cashar daqiiqa culimada qaarkood ay ku qadaraan shan iyo toban daqiiqo markay soo baxsanaato ama labaatan daqiiqo ugu badnaan ayaa waktigii nahyiga laga baxay labadaa wakti iyagu waa waadix oo wax dee adilada mamnuucday ka hor imanaya macnaa lama hayo ilaa axaadiidiina soo martay ee tilmaamaysay qofka ragcad casar ka soo gaadha inuu ragcad kale inuu inuu intii kale la yimaado falyutima salaata iyo ka subax ka soo gaadho ragcad inuu ragcaddii kale uu la yimaado oda iyadoo qoraxdu soo baxayso ayaa ragcaddaa kale ay ay dhacaysa marka axaadiidaasina dee waxay ka waramaysaa qof nacam qabla hada alwaqti salaadii galay waktigaa ka hor oo waktigaasi uu ku soo gaadhay laakiin ishkaalku wuxuu yahay casar kadib iyo subax kadib nahyigan kusoo arooray naha can الsalaati bacda alfajri xataa taطluca الshams wa bacda alcasri xataa tagrub الshams oo ku sugan waxa weeyaan xadiid cumar bn khadaab wagayru saxaabada qaarkood waxay idhahdeen maya labadaa wakti salaada laysuma diidanaa waa la iska tukan karaa waxaa la iska ilaalinayaa un salaada waktiga ay soo baxayso iyo waktiga ay dhacayso caaisha ayaa ka mid ahayd iyo cabdillaahi bni cumar si aynu arki doono ilaa caaisha ay wahm ku xukumtay cumar ay tihi wahima cumar rasuulku muu diidin casar kadib iyo subax kadib in la tukadee wuxuu diidin qoraxdu markay soo baxaysa iyo marka ay dhacaysa ayuunbuu diiday laakiin tawhiimu cumar waa gayru saxiix in cumar wahmi lagu xukumaa sax maaha lanna cumar oo quri awalan ma warin axaadiian oo saxaabo kaleoo dee ku waafaqday oo la warisay baa jira abu hureyre uu ka mid yahay xadiidkiisa iminka lafdigiisa aynu akrinay nahaa can الsalaaةi bacda اlfajri xataa taطlca الshams wa bacda alcasri xataa tagruba الshams ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhahdeen mar haddii la nahiyey marka qoraxdu ay soo baxaysiyo marka ay dhacayso waktigaa waasicee dee casar ka dambeeye kaa waasicee subax ka dambeeye salaaddu waa makruuhun mamnuuc maaha xaaraana ibnu siriin ayaa ka mid a waxaad moodaa wallahu aclame in labadaasi waktiye ee waasica ah inaan salaada sidooda aan laysugu diidahayn oo bimacnaa la tukan karo axaadiidanna waxaa lagu xambaarayaa tilmaamaysa in waktigaa salaada la nahiyey yacanaa min baabi sadi dariica inay tahayoo qofkii iyadoo qoraxdii inay dhacdo ku dhowaatay ama inay soo baxdo inuu salaad galo in loo diidayo walihaada axaadiid kale oo bayaaminaysa dee casar dabadii in la tukan karo mar haddii qoraxdii weli ay nooshahay oo ay saafi tahay ayaa soo aroortay axaadiidaasi waxaa ka mida xadiidka uhi rasuulku alayh الsalaatu wasalaam laa tusaluu bacda الصubx walaa bacda alcasr ila an takuna shams ashamsu naqiya marka casr kadib waa la tukan karaa mar haddii qoraxdu saafi tahay riwaayad kalena ilaa an takuna الshamsu murtafica xadiidu cali wahuwa xadiidu صaxiix rawaahu imaamu axmed waqad saxaxu اlimam اlalbaniy raximah اllahu tacaala fi صaxiixa waana madhabkaa dee saxaabo badani ay ku tegeen in nahyiga taxriimka faa'iideynaya uu ku gaar yahay markay qoraxdu soo baxayso iyo markay qoraxdu ay dhacayso oo casar kadib la tukan karo mar haddii qoraxdu weli ay sarrayso oo saafi ay tahay ibnu cumar baa ku tegey caaisha cali bin abi aalib bilaal abu muusa wagayruhu min asaxaaba wa kathiir min ataabiciin ayaa madhabkaas ku tegey baabu man mid buu u baab yahay lam yakrahi salaata salaadii aan karin ilaa bacda alcasri casar kadib mooyaane waalfajri waagu markuu dilaaco kadib mooyaane rawaahu cumar baa wariyey labadaa wakti in salaada la diiday wa ibnu cumar wa abu saciid wa abu hureyra markaa bukhaari raximah llahu tacaala labadaasi wakti oo ah casar kadib ilaa ay soo baxayso halkaa dee laba wakti baa ku jira casar kadib iyo markay soo baxayso iyo subax kadib cafwan ilaa ay dhacayso iyo subax kadib ilaa ay soo baxayso halkana laba wakti baa ku jira oo ah subax kadib iyo marka ay soo baxayso in waktiyadaasun salaada la diiday ayuu ishaaraya waxaad moodaa marka inaanu agtiisa sugnaanin waktiga kale oo ah marka qoraxdu samada bartankeeda ay taagan tahay axaadiida ku soo aroortay qala xadaثna abu nuعman qala xadaثna xamaad ibn زaydi can ayub can naafic can ibni cmar qaala usalii waxaan u tukanayaa kamaa ra'aytu sidaan arkay asxaabi oo yusaluuna u tukanaya la anha axada axadna u diidi maayo wayusallii tukanaya bileylin habeen walaa nahaarin maa shaha wuxuu doono kayra anlaa taxaraw ase yeeshe ha la eeganina salaadii طuluuca shamsi qoraxda markay soo baxaysa walaa guruubaha marka waa aharkii ibnu cumar horena waa u sheegnay in nahyiga nacam laysu diiday bacda alcasr iyo bacda alfajri uu macnihiisu yahay un inaan salaada lala eegan marka ay soo baxayso iyo marka ay dhacayso nacam waa madhabkaa saxaabada ku tagtay buu ka mid ahaa ibnu cumar walihada uhi wakti kale qof tukaday anu u diidi maayo xataa bacda alcasr iyo bacda alfajr labadaa waktiye markay soo baxaysa iyo marka ay dhacaysa un labadaasun salaadii aan lala eeganin oo axaadiida markaa nahiiday in bacda alcasri la tukado iyo in bacda alfajri la tukado axaadiida tilmaantay inaan lala eegan salaada markay soo baxayso iyo markay dhacayso ayaa fasirtay oo axaadiidtaa lafteeda maqsuudkii o ujeeddada laga leeyahy waxa weeyaanuun inaan salaada lala eegan markay qoraxdu dhacayso iyo marka ay ay soo baxayso madhabkaasina waa madhab qawi ah oo xoog badan sida hore aynu u tilmaanay maadaama dee ay sugnaatay axaadiid tilmaamaysa in casar kadib la tukan karo ida kaanat ishamsu naqiya wa murtafica sida xadiidu cali oo kale rasuulku alayh الsalaatu wasalaam taasi uu caddeeyey marka axaadiida naha can الsalaati bacda alfajr iyo naha can الsalaati bacda alcasr waxaa lagu xambaarayaa bacda alcasrka iyo bacda alfajriga in looga jeedo cinda alghuruub iyo cinda eesh aطuluuc waana sida ibnu cumar iyo caaisha iyo cali iyo bilaal iyo abu muusa wagayru waaxid min asaxaaba ay fahmeen waana sida raajixa nacam marka laba labadaa wakti bay kusoo ururtay markay qoraxdu dhacayso iyo marka ay soo baxayso ee aanay weli irtifaacin ama kor noqon waktigii markaa saddexaad hadalka ibnu cumar kuma jiro bukhaarina raximah llahu tacaala waxaad moodaa inuu taasi u iilanaya laakiin waktiga saddexaadna oo a marka samada bartankeeda ay taagan tahay dee axaadiid saxiixa ayaa kusoo aroortay waqad rawaahu imaamu muslim xadiidu cuqba ibni caamir oo kale xiina yaquumu qaa'imu dahirati ayuu ihi rasuulku alayh salaatu salaam ha tukanina waxaa la mida xadiid camr ibni cabas isagana imaamu muslim uu warinayo xataa yastaqila dilu birumx manaa salaada ka istaaga marka harhku uu shaygii lahaa uu ku ururo faida aqbala alfayu fasalli marka harhgalabeedka uu soo rogmado taasi calaamad waxay u tahy qoraxdii inay suushe markaa iska tuko marka saddexdaasi saacadood ee lagu sheegay xadiidka cuqba ibnu caamir ayaan la tukan karin salaad aan sabab lahayn markay dhacayso aanay weli wada qarsoomin iyo marka ay soo baxaysa weli aanay dhulka ka go-in oonay si fiican u muuqan iyo marka samada bartankeeda ay taagan tahay ama axaadiidta markaa tilmaantay bacda alcasri iyo bacda alfajri axaadiidtan ayaa fasirtay oo bacda alcasri iyo bacda alfajri waxaa looga jeedaa uun cinda طuluuci wa cinda alguruub baa looga jeeda oo laa taxaraw طuluuca الshamsi walaa guruubaha axaadiidta ay kusoo aroortay ayaa fasirtay waana sida ay fahmeen kaiiru min aلصaxaaba ridwaan اllahi calayh baabun ma yusallaa waxaa la tukanaya bacda alcasri casr dabadeed wa min alfawaa'iti salaadihii qofka dhaafaya iyo wa naxwihaa wa qaala kurayb wuxuu yihi can ummi salma sala nabiyu salى اllahu alayh wasalam rasuulku waa tukaday bacda alcasri ragcatayn wa qaala wuxuu yihi shaqalanii waxay mashquuliyeen naasun dad min cabdi lqays ka mida cani rakcatayn waa wafdigii rasuulka u yimi labadii ragcadood bay iga mashquuliyeen ee bacda duhri duhur dabadeed aan tukan lahaa marka labadii ayaan qalaynaya marka culimada la dee casar dabadi salaad laysuma ogola waxa ay leeyihiin waa min dawaati alasbaab bay ahayd oo salaad uu qalaynayay bay ahayd laakiin waxaynu tilmaanay sida saxiixa bacda alcasri sidiisaba inaan salaada laysu diidanayn ma kaanat ishamsu naqiya murtafica qaala xadatanaa abu nucaym qaala xadatanaa cabdulwaaxid ibnu ayman qaala xadaanii abi anahu samica caaisha qaalat waladii allihii baan ku dhaartay dahaba bii rasuulka la tegey bimacnaa oofsade maa taraka wamaa rasuulu kama tegin labada ragcadood ee casar dabadi uu tukaday xataa laqiya allaha ilaa ilaahay uu la kulmo oo u dhintay wamaa laqiya allaha tacaala ilaahayna lama kulmin oo rasuulku ma dhiman xataa haqula can isalaa ilaa uu salaad ilaa uu cuslaaday oo salaaddii uu ka cuslaaday wa kaana wuxaa yusallii mid tukada macnaa isagoo haddana cuslaaday haddana labada ragcadood kamuu tegin sida rasuulku u xifdiyi jira u ilaalin jiray ayaa caaisha inoo muujinaysa wa kaana yusalli wa kaana wuxaa yusallii mid tukada kaiiran in fara badanoo min salaatii ka mid a qaacidan isagoo fadhiya tacnii waxay u jeedaa alrakcatayni bay u jeedaa bacda alcasri la tukado wa kaana uu tukan jiray rasuulku wa kaana nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulku wuxuu ahaa yusaliihimaa labada ragcadood mid tukada walaa yusaliihimaa ma tukan jirin fi lmasjidi kuma tukan jirin makhaafata an yuthaqila calaa ummati isagoo ka baqaya ummaddiisa inuu ku culaysiiyo macnaa ay kaga daydaan wa kaana yuxibu wuxuu jeclaa maa yukhafifu canhum ee adtakfiifa canhum inuu ummadda aanu culaysin oo uu ka khafiifiyo ama maa shaygii buu jeclaa yukhafifu canhum umadda culayska ka ridaaye qaala xadaanaa musadad qaala xadaanaa yaxya qaala xadaanaa hishaam qaala akhbaranii abi qaalat caaisha ibna ukhti ee yabna ukhti kii walaashay ay dhashayow maa taraka anabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulu kama tegin assajdatayni labada ragcadood ee bacdaalcasri uu tukan jiray cindii agtayda kama tegin qatu weligii isagoo bacdaalcasr agtayda joogo o aanu tukani ma dhicin قال xdثna موسى بن اسماعيل قال xdثna عبدالواحد هو بن زياد قال xdثna الشhيباني قال xdثna عبدالرحمن بن الأسود عنبي عن cائشha qاaلت waxay tihi ركcataani laba ragcadood lam ykun ma ahayn rasuul الlahi slى الlهu عaليه وasلم rasuulka ilaahay yadacuhumaa midka taga sirا si qarsoon inuu u tukado walaa calaaniyatan si muuqata inuu u tukadana kama tegi jirin oo marna siran buu u tukan jiray marna calaaniya ima dhicin inaanu siran walaa calaaniyatan aanu u tukan rakcataani laba ragcadood oo qabla salaati subxi uu tukado iyo wa rakcataani laba ragcadood bacda alcasri uu tukado qaala xadaثana moxamed ibnu carcara qaala xadaثana shucba can abi isxaaq qaala ra'aytu waxaan arkay alaswada wamasruuqan baan arkayo shahida calىa caaisha caaisha ka markhaati kacay caaisha inay qaalat inay tidhi ma kaana nabiyu salى اllahu عalayh wasalam rasuulku maa in yaأtiini mid ii yimaado fii yowmin maalin bacda alcasri casar kadib ilaa hadduu ii yimaadana sallaa waa tukan jiray rakcatayni laba ragcadood buu tukan jiray marka rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam salaada casar kadib inuu qaleeyey sunnihii ka dembeeyey salaada duhur ee wafdigaasi ay ka mashquuliyeen ayaa axaadiidtani marka koowaad ayna tusay waxaa markaa laga qaatay jawaazu qadaa'i alfawaa'id walow kaanat naafila in la qalayn karo salaadaha qofka ka tegey ee cudurdaar awgii u dhaafay walow haba noqdaanba sunne ahlucilmiguna waa isku khilaafaan qallahaasma rasuuluu ku gaaraha calayhi isalaatu wasalaam mise ummaddiisuna waa la wadaagaysay sida markaa saxiixa ah ummaddiisu waa la wadaagaysay xadiidka umusalama ay tihi waxaan idhi anaqdihimaa idaa faatataa miyaanu qallaynaa markay naga tagaan faqaala laa waa xadiid daciif oo laa taquumu bihi alxuja marka waa la qallayn karaa rasuulka calayhi isalaatu wasalaam waa lagaga dayan karaa masalada kale waxay tahay haddii la yidhaahdo casar kadib soo ka nahyigu ku soo arooray haddii nahyigaa sidiisa u dayno dee waxay noqonaysaa inay axaadiidani daliil u noqoto salaadaha sababtale in la tukan karo wakhtiyada salaada laysu diiday laakiin waxaynu tilmaanay in bacda salaati alcasr inta qoraxdu weli ay saafi tahay ee ay murtafica tahay mid sarraysa in layska tukan karo oo nahyigaa ujeeddada laga leeyahay ay tahay ataxari cinda taxari salaa cinda طuluuc iyo cinda alguruub salaada markaa casar kadib in la sunaysan karana kathiir min asaxaaba ayaa arrintaasi ay ka soo aroortay sida horeba aynu ishaaray bal iyagu waxa weeyaan sunaysan jiray oo tukan jiray saxaaba diidayna waa jiraan sida cumar ibn khadaab iyo cabdullaahi bni cabaas iyo cumar ibn khadaab dadka waaba ku garaaci jirayba duharka iyagoo tukanaya laakiin cumar waa caddeeyey salaada dadka ugu garaaci jiray oo cumar wuxuu yidhi lowlaa anii akhsha an yatakidahum annaasu sullama ila asalaati xata leyl lam adrib fiihima haddaanan ka baqanahayn dadku inay ka dhigtaan sallaan ay u fuulaan salaad ay tukadaan ilaa habeennimada macnaa ay tukadaan dee waktiga qoraxdu ay dhacayso oo dee nahyiga sariixi uu ku soo arooray cidna kumaan garaaceene waan waan u dayn lahaa marka waxaan ka baqanayaa buu yidhi walaakinii akhaafu an yaأtiya bacdakum qowm yusaluun maa bayna alcasri ilى اlmgrib xataa yamuruu bالsaaca alati nahaa rasuulu اllahi an yusallaa fiiha marka waktigii nahyiga cadi uu ku soo arooray de cumar waa u fiirso waa kii warinayay xadiidkii nahiyaya aلsalaa bacda alcasr waxaanuu tilmaamayaa asalaatu bacda alcasri inaanay sideeda mamnuucu ahayn ee sababta dadka tukanaya ugu diidaay taa inuu ka baqanayo in waktiga qoraxdu ay dhacayso salaadaasi ay la gaadho ama qaarkood ay iska tukadaanun ilaa waktigaa qoraxdu ay dhacayso marka cumar oo ka mida ruwaadda xadiidka warinaya nahiyaya asalaa can asalaati bacda alcasr waxa uu ka fahmay xadiidkaasi in ujeeddada looga socdaa ay tahay in la diidayo in la tukado cinda alguruub ee qabla alguruub la tukan karo marka qabla alguruub qoraxdu intaa in dhicin ka hor dadka tukanayana wuxuu ugu diiday waxaan waxaan uga baqay buu yidhi in ay salaada wadaanuun oo ay la gaadho waktigii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu nahiyey marka hadalkaa cumar faa'iidada aynu ka faa'iidnay waxay tahay koowaad in bacda alcasri in la tukadaa aanay sideeda mamnuucu ahayn ee cumar sababtu u diiday ay ahayd inuu ka baqaayay in dadka qaarkood siday salaadaasi u wadaan ay la gaadho ama ay la gasho waktigii waxa weeyaan uu rasuulku nahiyey salaada oo ah cinda guruubi shamsi marka qoraxdu ay ay sii dhacayso rasuulku calayhi salaatu wasalaam sunnahan ama labada ragcadood sunnaha inuu joogtay ayaa caaisha ay tilmaantay umu salamana waxa ay tilmaantay in rasuulku calayhi salaatu wasalaam mar uu tukaday dabeetana aanu mar dambe tukan laakiin umu salamana intii ay aragtay bay ka warantay caaisha radia allahu canhana intii ay aragtay ayay ka warantay oo caaisha waxay aragtay bay ka warantay oo maalin kastoo rasuulku uu yimaado inuu bacd alcasri uu tukan jiray ayaa caaisha radia allahu canha ay tilmaantay marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam maxay tahay sababta uu joogteeyey labada ragcadood bacd alcasr culimada qaarkood waxay dhahan mar haddii maalin uu qaleeyey mar hadduu maalin qaleeyey rasuulku camal hadduu sameeyo inuu joogteeyo ayuu jeclaa markaa sababtu waa taa mar hadduu maalin tukaday bacd alcasr waa joogteeyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam salaada waayo rasuulku hadduu camal bilaabo kama tegi jirin ee waa joogtayn jiray ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhaahdeen de mee waktigan wakti salaad laysu diiday maba aho waa iska fasaxo waa la sunaysan karaa salaada casar kadib saas ayaanad moodaa inay tahay sida daahirka ee muuqaalka badan ama xooga badan leannu rasuulku maalintii uu tukaday goortii barqada ahaydo qoraxdu ay soo baxday sunnihii subax ka horreeyey dee lama sheegin maali maalintaa wixii ka dambeeyey inuu joogteeyey waktigaa inuu sunno uu tukado oo haddii sababtu ay tahay maalin buu tukado taa awgeed buu u joogteeyey taaba waa joogtayn laha laakiin waktigan bacda alcasr waxa weeyaan in la tukadaa inay bannaan tahay oo ay jaa-is tahay oo waktiga quruubka un la yska ilaalinayo ayaa axaadiidtani waxa weeyaan daliil ay u tahay baabu tabkiiri udegdegii ayuu u baabiyey bisalaati salaaddii goorro la tukado fii yowmi kaymin maalinta ay daruurtu jirto qala xadaثna mعاad بن فضالة qala xadaثna هiشhاm عan yaحyى huw بn abi kaثيiri عan abi qilاabة ana abاlmalيx ayaa xadaثhu qaala kuna waxaan maca burayda fii ywmi maalin baanu ku jiray dii kaymin daruur saaxiiba oo daruur leh faqaala wuxuu yihi burayda bakiru bالsalaaةi salaada u degdega faإna النabiya slى الlahu عalayh waslم xaa yeele rasuulku qaala wuxuu yihi man taraka qofka ka taga salaaة اlcasri xabia camalu camalkiisu waa burayaa xadiidka hore ayuu inoo soo maray baabu man taraka alcasra ayuu inagu soo maray xubuudkaa iyo waxaa looga jeedaya aqwaasha culimadu ay ku leeyihiinna waynu tilmaanay mala waxa haboon in isweydiino maa macnaa xabita camaluhu nacam axmed nacam waxaanu ihi sida raajixa waxaa looga jeedaa camalkii maalintaa uu sameeyey maxaa diidaya in la idhaha camalkiisi o dhan ayaa buray nacam marka camalkiisa qofka camalkiisa o dhan gaalnimada ayuun baa burisa soo ma waman yakfur biliimaani faqad xabita camalu aayadda mafhuumkeedu waa maxay qofka aan kufriyile iimaanle inaanu camalkiisu aanu burahayn ee aayadda laga fahmaya waaye culimo yidhi ma jiraan camalkiis o dhan ayaa buray qofkaas salaada casar ka tegey aye man aye macanaa waa culimada gaalaysiinaysa taariku salaadka weliba salaad qura hadduu ka tago camdan uga tago xataa yakruja waktuha la waa kaafir sa isxaaq ibnu rahawiye oo kale waayo culimo markaa dee awisheene waa jira xabita camaluhu oo bimacnaa ajar ma laho ajarkii salaadaasaa dhaafay amaba se xabita camaluhu yidhi waxaa lagu xambaarayaa qofkii salaada dafirsanaa ama yaraysanayey istikfaaf ku sameynayey salaada ama yidhi xabita camaluhu ay sayauulu camaluhu ila alxubuud camalkiisu wuxuu ku dambeyn doonaa inuu buro haddii uu iska dayn waayo waxa weeyaan ficilkaasi xun calaa kulli xaal waxaynu sida raajixa waa in la dhaha camalkiisi waa buraysa rasuulku waa caddeeyey xabita camaluhu laakiin kufriga ayuunbaa camalka o dhan buriyey camalkii maalintaasi ayay tahay in lagu xambaaro qadiyadda ku saabsan haddii ay daruur ay jirto salaadii goorma ayaa la tukanaya gaar salaaddii casar oo kale oo salaaddii casar rasuulku calayhi salaatu wasalaam goor hore ayuu tukan jiray macnaa waxaa la samaynayaa taxari iyo ijtihaad ayaa la samaynaya mar allaale iyo marka dadka ay ula muuqato in waktigii casarka la gaadhay walow qoraxdiba yaanay u muuqane waa inay u degdegaan salaada casar oo maaha inay sugaan ilaa ay daruurtu baaba'ayso oo qoraxdii ay arkayaan waayo taa waxaa ka dhalan karta in qoraxdiiba ay dhacdo sida daruurtaasi ay ugu jirto oo salaaddii casar sidaasi ay ku dhaafto salaada casaroo dee qofka dhaaftana waciidka adag ayaa kusoo arooray ee xadiidkan ku sugan nacam iyo axaadiid kale horey noo soo martayba baabul aadaani aadaankii buu baab yela eedaamo bacda dahaabi lwaqt waktigii salaadu markuu tago kadib qala xadaثna cimran بn maysra qala xadaثna mxamed bn fudayli qala xadaثna xuseyn can cabdillaahi bni abi qataada can abihi qaal sirnaa waanu soconnay maca الnabiyi salى اllahu عalayh wasalam rasuulka maciisa leylata habeen faqaala bacdu اlqowmi raggii qaar ka mid ah waxay yidhaahdeen low carasta bina haddaad halkan ina dejin lahayd yaa rasuula اllahi rasuulka ilaahayow ila kaana xasanan waa wanaagsanaan lahayd tacriiskuna waa annuzuulu fii aakhiri leyl waa habeenka aakhirkiisa in la dego oo dadka safarka ahi ay degaan marka kolley qiso ayaa taa ka horreysay oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam aada ayuu u daalanaa waana lulooday rasuulku si xadiid abi qataada ku sugan nacasa xataa maala can raaxilati waa lulooday ilaa uu hashii ka dhici gaadhay oo saddex jeer abu qataada intuu rasuulka uu garab galay ama isagoo dhinac socda ayuu warba rasuulka calayhi isalaatu wasalaam uu qabanayay markaasay usoo bandhigeen arintaa saxaabadii kadib rasuulku calayhi isalaatu wasalaam wuxuu yihi qaala wuxuu yihi khaafu waxaan ka baqanayaa an tanaamu can isalaa inaad salaaddii aada ka seexataan salaaddu say rasuulka ugu weyneed ayaa taasi inoo muujinaysa oo muu odhanaynu iska seexana hadday hurdayn ugu dhaafto dhib ma lehee oo qofku waa inuu iska ilaaliyo hurdada uu isleeyay salaadda ayay ku dhaafin doonta ama asbaabtii uu ku toosi lahaa waa inuu la yimaado masaladana hore ayaynuga hadallo hurdadu mar walba cudurdaar maaha qaala bilaalu wuxuu yihi ana uqidukum aniga ayaa idin toosinaya fadajacuu way jiibsadeen asnada waa tiiriyey bilaalun bilaal dahrahu dhabarkiisi ilaa raaxilati hashiisiibuu ku tiirsaday faqalabatu caynaa indhihiisa ayaa ka qaalib noqday fanaama waa seexday oo dee dadkaa daalan ee luloonayey ayuu ka mid ahaa bilaal faاstayqada الnabiyu salى اllahu عalayh wasalam rasuulka ayaa toosay waqaalaca iyadoo uu soo baxay xaajibu shamsi manaa qursu shams quruskii qoraxda dacalkiisi isagoo soo baxay faqaala wuxu uhi ya bilaalu aynamaa qulta mee wixii aad tidhi sodii lahaa aniga ayaa ayaanaayaa idin toosinaya ee iska seexda marka canaantaana waxaa bilaal uu ku mutaystay athiqa binafs ayaa markii hore uu muujiyey anaa idin toosinayo macnaa anigu hurdada waa iska celin karayaa oo waan soo jeedi karayaaba hadalkaasi uu ka dhignaa marka inaanu waxaanu qaban karahayn qofku aanu sheeganoo kalsoonida noocaasi ee naftiisa aanu ku kalsoonaan ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku baraarujinayay qaala wuxuu ihi maa ulqiyat layguma soo tuurin calaya dushayda nawmatan hurdo midluhaa iyadoo kalaa qatu weligey oo hurdo la yaab labaa ii timiyo goor allaale iyo goor aan seexdaba waa iskala garan waaye qaala wuxuu ihi rasuulku ina allaha ilaahay qabada waa qabtay arwaaxakum nafiina xiina shaa qabada waa qabta arwaaxakum xiina shaa ama qabada waa qabtay arwaaxakum xiina shaa markuu doonay waraddaha calaykum waa idiin soo celiyey xiina shaa markuu doonay qabdiganina markaa kii dee geerida iyo dhimashada ama oo waa kii qabashadii dhacaysay markaa qofku uu seexdo ilaahay nafta waa oofsadaa sida qur-aanka uu ku sheegay allahu yatawafa alanfusa xiina mowtiha walatii lam tamut fii manaamiha laakiin waa kala duwan yihiin wafaadka dhacaya qofku marka uu seexdo iyo ka dhacaya marka uu dhinto oo qofku markan uu seexdo ruuxdii sibay jidhka xidhiidh ula leedahay jasadka sina waxa weeyaan waa uga maqan tahay mana aha wax aynu nacam caqligeenna ku gaarhi karno qaabkaasi oo ama tamhiil baad ku dhacaysaa mid aan la mid ahayn baad kala mid dhiga ama tacqiil oo abaad diidi doonta labaduna waa madmuum weeyi marka waxaynu sugaynaa qofkaa in ruuxdii si ay xidhiidh ula leedahay qofkaa hurda haddana ruuxdii waxa weeyaan si ay uga maqan tahay yaa bilaalu qumkac oo faadin binnaas dadka ugu yeedh bisalaati salaadii watawada waa weysaystay falama irtafacat ishamsu markay qoraxdii kor noqotay wabyadad oo ay caddaatay qaama waa kacay oo fasallaa waa tukaday marka xadiidkan masaa-isha ku jirta waxaa ka mida in dadka raaciyada ee loo taliyaa masaalixdooda adduunyo iyo tadiineedba imaamkooda iyo raacigooda ay u bandhigi karaan saxaabadu maxay ku yidhaha rasuulka calayh isalaatu wasalaam low carasta bina yaa rasuul allah maslaxadaasi adduunye ayay u bandhigeen iyo imaamka dadka u taliyaa inuu ummadda maslaxadeeda u ilaaliyo almasaalix addiiniya waddunyawiya weliba waxa weeyaan masaalixda diiniga ah oo hadiyo jeeraale dadku marka aimada iyo xukaamta laga hadlaayo masaalixda adduunye ayuunbay ka hadlaan dadka iminka u fiirsa cabanaya adduunyun bay ka cabanayaan biyo la-aan baa jirta leer la-aan baa jirta faqri baa wadankii jira biy wadooyinkuma samaysna adduunyun bay dadka badankooda hadal hayaan wax diin hadal hayaaba waa yar yihiinba cid odhanaysa dawladdu dadkii tukada bay odhan weydi oo salaada ayay fari weydi waxa weeyaan arki maysa dawladdu nacam sharcigaa ilaahay bay fulin weydi dawladdu ilaahay diintiisii bay ku toosnaan weydi dadku had iyo jeeraale adduunya ayay ka hadlayaan sideedabana dee maqaasid alimaama imaamada iyo xukumka maqaasida laga leeyihi dee waxa u weyn xifdu diin inuu dadka diintooda xaakimka waxa weeyaan uu ilaaliyo inuu masaalixdooda adduunye ilaaliyaana dee maqaasida waa ka mid laakiin taas ayaa kasii weyn markaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam maslaxadoodii diineed waa u ilaaliyo oo inay salaadaasi ay dhaafto ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ka dadaalay oo salaada bilaad ka seexataan ilaa uu bilaal ballan qaado inuu soo jeedayo uu toosinayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam seexan laakiin ilaahay subxana wa tacaala qadarkiisii ayaa taa ka xoog batay oo bilaalna waa seexday oo salaaddu waa dhaaftay ilaahayna subxaana wa tacaala xikmad buu ka lahaayo salaadaa rasuulka iyo saxaabada hurdada ku dhaaftay axkaam fara badan oo haddii dee qisadaasi ama qadiyadaasi aanay dhici lahayn aanayna soo gaadheen ayaa aynu ka faa'iidnay oo alumma alislaamiya ay ka faa'iday oo kuwan aynu sheegaynaa ay ka mid yihiin nacam waxa kale oo xadiidkan fawaa'idiisa ka mida qofka cudurdaar la aqbali karo oo suurtagala la yimaada in dee cudurdaarka laga aqbalo oo bilaal muxuu ku cudurdaartay ma ulqiyat calaya nawmatun midluhaa qad hurdo iyadoo kala weligiiba layguma soo tuurin intaa dee rasuulku ma canaanan waayo cudurdaar saa'iqa oo la aqbali karo ayuu bilaal la yimi radia allahu canh marka horena rasuulku yaa bilaalu aynamaa qulta markuu hi wuxuu ku baraarujinayey inaanu naftiisa mar walba isku hadlayn oo aanu ku kalsoonaan oo bilaal markii hore dee kalsooni ayuu ku qabay inuu kici doono oo inuu inu inuu soo jeedi doono oo dadkana salaada u toosin doono waxaa kaloo xadiida ku sugan ihbaat lqadar wuxuu radin ku yahay kuwa qadarka waxa weeyaan diidan waxaa saasoo kale xadiida ku sugan khuruuju limaam binafsihi fi lghazawaati wasaraaya imaamka ummadda u talinaya laftiisu inuu u bixi karo ghazawaadka macnaa duulimaadyada ciidanka islaamku ay qaadayaan waxaana macluuma rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam inuu raaci jiray oo dagaalka uu ka qeyb geli jiray waxaanay aimadu tilmaameen inay tahay min asunan annabawiya in qaa'idka ciidanka hogaaminaya bal xaakimka iyo imaamka guud inuu isagoo hormood ugu ahaado xagga waxa weeyaan dagaalka oo iminka had iyo jeeraale waxaa laga yaabaa dagaalada dhacaya dadka hogaaminaya ama dagaalo diimeed ha noqdaan ama kuwa adduunye iyo siyaasadeed ha noqdaane inaanay iyagu gelino dad kalona ay u diraan qaarkood marka la dhaa maxaa idinku u geli weydeenna ay yidhaahdaan dee haddii anagu aanu gallo aanu dhimanno jihaadka ayaa istaagaya hada bail jihaadku istaagi maayo ilaahay baa diintiisa ilaashanaya qof kuma xidhna haddii qof waxa weeyaan meesha uu ka baxo kuwo qofkaa laga yaaba inay ugaba khayr badan yihiin oo arrintan ay kagaba wanaagsan yihiin ayaa ilaahay subxaana wa tacaala uu ku bedelaya marka arrintaasi arrin waxa weeyaan khaldan weeye bal waxaa laga yaabaa dadka qaarkood camaliyaad iyo arrimo ay jihaad u arkaan inay ka celiyaan caruurtooda iyo qaraabadooda caruurta iyo qaraabada dadka kalena ay ku dhiirigeliyaan kullu haada wuxuu shaki gelinayaa arrintaas si ay uga dhab tahay ama ay ay diin iyagu ay ugu arkaan ilahi subxana wa tacaala ay ugu dhowaanayaan waxaa kaloo xadiidku uu daliil u yahay salaada faaitada salaada iyadoo waktigeedu uu baxay in loo eedaami karo oo waxaa daliishaday culimada yidhi alaadaanu waa liلsalaa walaysa lilwaqt salaadaa loo eedaamaya de waatan xaya calى الsala xaya calى اlfalaax laleeyi walaysa lilwaqt waxaynu leenahay asalku waxa weeye inuu alaadaanu yahay lilwaqti waliلsalaa waktigii inuu soo galay baa dadka la ogeysiinaya salaadiina waa loogu yeedhaya laakiin haddii waktigu uu baxo inaan aadaankii laga tegahayn oo salaadii waxa weeyaan dadka loogu yeedhaayo ayaa xadiidkani daliil u yihi ahlucilmiga qaarkoodna waxay idhaahdeen lamana eedaamayo lamana waxa weeyaan aqiimayo mar haddii waktigu uu baxo oo alaadaanu lilwaqti bay yidhaahdeen ahlucilmiga qaarkoodna waxay leeyihiin waa haddii ay yihiin jamaaca dadka ay salaadu dhaafto calaa kulli xaal xadiidku wuxuu tilmaamayaa iyadoo salaada waktigeedii uu baxay haddana in loo eedaamayo ayaa xadiidku uu tilmaamaya laakiin waxaa muhiima taha in la raaciyo aadaanka waa inaan labsi ka dhalanahayn waa iminka rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadu dad safaroo dee meel cidlaa jooga bay ahaayeen oo cid kaloo dee aadaankaasi uu khalkhal gelinaya meesha may joogin oo waxaa ka duwan baynu odhan karnaa haddii qofkii dee isagoo jooga ama jamaacadii iyagoo jooga meel hore looga eedaamay oo hore looga tukaday haddii iyaga salaaddu ay dhaafto ma eedaamayaan mise ma eedaamayaan aadaan dadka kale ay maqashiyaan calaa kulli xaal ma eedaamayaan leanna waxa weeyaan labsi baa taa ka dhalanaya dadkii kale inay taasi khalkhal ay geliso oo dee ay moodaan salaad kale haddana in loogu yeedhayo marka si aanay dhibaatadaasi aanay u dhicin waa inaan sidaasi la yeelin haddii meel dad kaleo iyagu salaadoodii tukaday ay joogaan haddii dadkaasi salaaddu waxa weeyaan ay ku dhaaftay inuu markaa bilaal uu eedaameyna dee riwaayaat sariixa ayay ku soo aroortay faamara bilaala faadana fasallayna rakcatayn waxaa kaloo xadiidka ku cadin rasuulku alayh salaatu salaam uu tukaday labadii ragcadood ee sunaha ee salaad subax ka horreeyey oo qofka haddii salaadii ay dhaafto faralkuun baan ka gaadhsiinaya odhan maayo sunnihiina waa tukan karaa salaadaasi ka horreeyey fasallaa kama kaana yusalli iyadoo xaajibu shamsi uu soo muuqdayba rasuulku toosay markuu tukadeyna waxay ahayd markii qoraxdu ay kor noqotay sababtu dib ugu dhigayma waxayd inuu waktiga nahyiga isdhaafinayey taa hore ayaynu uga hadalna waxaynu nihi la ee intii la diyaargaroobayey ee la weysaysanayey ee meeshaasi dee shaydaanku uu ugu yimi ee khafladda uu ku asiibayna laga fogaanayey ayaa irtifaacu shamsi waxa weeyaan uu dhacay walcilmu cinda allah baabun man sallaa ka tukiye binnaasi dadkii jamaacatan jamaaca tukiye bacda dahaabilwaqti waktigu markuu tegey kadib oo haddii waktiga uu baxo salaadii jamaaca ma loo tukan karaa mise qof waliba goonidiisa uu tukanayo baabkanina ka hadlaya qaala xadaثana mucaad ibnu fadaala qaala xadaثana hishaam can yaxya ibn abi kahiir can abi salma can jaabir bn cabdillaahi ana cumar ibn khaaab ayaa jaa yimi ywma alkhandaqi bacdamaa garabat ishamsu qoraxdu markay dhacday kadib maalintii gaswatu alkhandaq fajacala wuxuu gudagelay yasubu inuu caayo kufaara qurayshin uu habaaro gaaladii quraysheed qaala wuxu uhi yaa rasuula اllahi ma kidtu kumaan dhowaan usalli lcasr salaadii casr inaan tukado xataa kaadat ishamsu ilaa qoraxdu ay ku dhowaatay taqrubu inay dhacdo markaa kaadana waa min afcaali almuqaaraba oo waxaa hadalkani uu faa'iideynaya cumar inuu tukaday intaanay qoraxdu dhicin marka waxaa la isweydiin karaa sidee ayay u dhacday in uu rasuulkuna tukaday qoraxdu markay dhacday kadib cumarna qoraxdu intaanay dhicin ka hor casar uu tukaday macnaa dadku dee dagaal bay ku jireen oo dhufaysyo ayaa ayaa lagu kala jiray oo meel qura laguma wada urursanayn markaa cumar inuu xusuustay salaadii iyadoo qoraxdii weli ay sii soo jeedo oo uu tukaday baa lagu xambaarayaa rasuulkuna calayhi الsalaatu wasalaam bacda dalika intaa dabadeed uu xusuustay qaala الnabiyu salى اllahu alayh wasalam rasuulku wuxu uhi wallahi baan ku dhaartay ma sallaytuha anigu mabaan tukanba adigaaba tukaday iyadoo weli qoraxdu soo jeedee anigu mabaan tukanba bu uhi rasuulku waxaana taa laga qaadanayaa qofka iyadoon la dhaarsan inuu dhaaran karo haddii dhaartaasi war muhima uu ku ta'kiidinayo oo ku adkeynayo faqumnaa waanu kacnay ilaa buطxaana baanu u kacnay buطxaan meesha la idhaahdo waa meel markaa toga oo dee ciid leh niisa oo madiine ku taalay fatawadaأa lisalaati salaadii buu weysaystay watawadaأna lah anaguna waan u weysaysanay fasala alcasra salaadii casar buu tukaday rasuulku bacdamaa garabat ishamsu qoraxdu markay dhacday kadib uma dabeetana sallaa waa tukaday bacdahaa dabadeed almagriba buu tukaday marka xadiidkan waxaa isweydiin leh sababta uu rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam uu uga tegey salaada casar maalintaa maxay ahayd ma ilobe mise waxay ahayd mashquul uu ku mashquulay arrimaha waxa weeyaan dagaalka culimada qaarkood waxay yidhaahdeen rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam wuu ilaabay salaada oo waktigaasi ayuunbuu ayuunbuu xusuustay laakiin waxaa isweydiin le say suurtagal ku tahay in saxaabadoo dhami ay wada ilaabaan qof qura uu xusuusiye miyaa la waayey oo yidhaahdo waxa weeyaan salaadii casar waktigeedii ayaa taagan waxaad mooddaa wallahu aclam arrintu inaanay ilow aanay u dhicin ee arrintu waa u dhacday macanaa liajli shuql in dagaalka iyo difaaca iyo nacam rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadu ay ku mashquuleen marka waxaanay arrintani dhacday intii aan la sharciyeyn salaat اlkhawf oo intaa dabeed waxaa la sharciyey salaat اlkhawf oo salaat اlkhawf in la tukanayo xaaladda dagaal lagu jiraa noocay doonaysaba ha noqotee ayay adiladu tilmaantay ka qowlihi tacaala fain khiftum farijaalan aw rukbaana oo xataa haddii aan rukuuci iyo sujuud iyo istiqbaal اqibla iyo aan laga gaadhsiinahayn in la tukanayo iyadoo gaadidka la saarayo iyadoo la ordayo iyadoo la dagaalamayo ayaa aayaddaasi waxa weeyaan ay tilmaantay laakiin xukunkaama si dhamaystiran baa loo wada nasakhayo oo ma jirto miyaa xaalad salaadii dib loo dhigi karo liajli khawf baqaha awgii waxaad moodaa wallahu aclam sida raajixi inay tahay hadduu baquhu gaadho heer qofku waxaanu tukanayaba aanu kala garanahayn de ilaahay subxana watacala muxuu tilmaamay maalintaasi wabalagat اlquluub اlxanaajid quluubtii baa halkan cunaha soo gaadhay baqa awgii iyo dhibaatada saxaabadu ay dareemayeen marka hadduu baquu heerkaasi uu gaadho oo qofku wuxuu tukanaya baanu kala garanahayn xaaladda caynkaasiya waxaa banaan in salaadii la dib dhigo salaaddu ma aha uun dee intan muuqato un haddii salaaddii qalbigu ay maqan tahay oo qofku wuxuu tukadayba aanu kala garanayn oo in yaroo khushuucana aanu lahayn inuu salaad waxa weeyaan uu garanayo khushuuc leh uu tukado bacda khuruuji lwaqti waktigu markuu baxo kadib ayaa dhaanta waayo salaada oo la tukado waktigoo baxay cudurdaar awgii dee asal ayaa shareecada ay ku leeday markaa haddii la tukan karo oo qofku waxaanu tukanayo uu garanayo oo khushuucdii haba yaraatee dee asalkeedu uu baaqi yahay waa inuu salaatulkhawf tukado laakiin wuxuu tukadayba haddaanu garanahayn qofku baqaha awgii inuu salaada dib dhigo ayaa jaa-isa oo bannaan oo xadiidkan masaa-isha laga qaatay waxa weeyaan ka mid a waxaa kaloo xadiidka laga faa'iideystay salaa salaada faa'itada salaada qofka dhaaftay iyo salaada waktigeedu uu taagan yahay teebu horraysiinaya siday salaadu u kala horreeyeen buu u kala horraysiinaya allahuma ilaa idaa daaqa waqtu lxaadira salaada waktigeedu uu joogo haddii waktigeedu uu cidhiri noqdo oo haddii tii tagtay horraysiinteeda ay ka dhalanayso in tii waktigeedu joogayna ay dhaafto marka horta waxaa la tukanayaa ta waktigeedu uu joogo si aan laba salaadood mafsadada ah in laba salaadood waktiga laga saaro iyo in salaadun waktiga laga saaro oo mid waktigeedii la tukado dee waxa weeye in labadaba waktiga laga saaro marka haddii salaadaasi iyadoo waktigeedu uu joogo la gaadhayo tii ka horreysee tagtayba horta la tukanaya sidan uu sameeyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam haddii kaloo laga baqdo in tii joogtayna waktigeedu uu baxana taa joogta ayaa horta la tukanaya waxaa kaloo xadiidku daliiliya waktiga salaada maqrib inuu yahay muwasac inuu ballaadhan yahay oo iyadoo qoraxdu ay dhacday ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam weysaystay oo u diyaar garoobay oo casar uu tukaday intaa kadib buu haddana tukaday maqrib haddii waktiga maqribku yahay mid mudayiqa oo cidhiidhi ah dee ma waxaa dhici lahayd in waktigii maqribkoo baxay maqribkiina uu tukado laba salaadood uu waktigii ka saaray saas ayaa dhici lahayd nacam marka waktiga maqribku inuu yahay waasic oo ilaa cishaay uu soo gelayo oo ashafaq laxmar uu dhacayo inuu qaa'im yahay ayaa xadiidkani daliil waxa weeyaan ooyi rasuulku calayhi salaatu wasalaam saxaabada waa tukiyey kolley riwaayadda bukhaari uu keenay sariix kuma aha laakiin riwaayaad kale ayaa sariix ay ku tahay inay saxaabadu ay la tukadeen taana waxaa laga qaatay salaad tagtay waktigeedu uu baxay in jamac lagu tukan karo lihaada baa bukhaari yihi baabu man sallaa biاnnaasi jamacata bacda dahaabi اlwaqti baabu man nasiya qofka ilaaba salaata falyusalli ha tukada idaa dakarahaa markuu xusuusto walaa yuciid soona celin maayo ilaa tilka salaa salaada mooyaane marka walaa yuciidu ilaa tilka salaa muxuu uga jeedaa wuxuu radinayaa qowl odhanaya qofku haddii salaad uu ilaabo salaadaasi markuu xusuustuu tukanaya laakiin intaa waxaa u raacaysa salaadaa uu ilaabay salaadihii ka dambeeyey oo dhan waa inuu kusoo celiyo waayo tartiibtii baa maqnaanaysa haddii kale markaa si tartiibtii ay u xaasisho tusaaleaan wuxuu ilaabay salaaddii subax buu ilaabay duhur buu iska tukaday casar buu tukaday maqrib buu tukaday cishaai buu tukaday markuu cishaai tukaday buu xusuustay inuu salaaddii subax ilaabay markaasuu salaaddii subax tukanayaa soo maaha qowl baa wuxuu odhanayaa afartaa salaadoode kale ee subaxa uu ilaabay ka dambeeyena waa inuu kusoo celiyo markaa qowlkaasi ayaa bukhaari raximah llahu tacaala uu radinaya uu leeyahy walaa yuciidu ilaa tilka salaa taa uu ilaabay mooyaane mid kale kusoo celin maayo wa qaala ibraahimu wuxuu ihi man taraka qofka ka taga salaatan waaxida salaad qura cishiriina sana labaatan sanadood lam yucid soo celin maayo ilaa tilka salaata alwaaxida salaad buu ilaabo labaatan sanadood kadib buu xusuustay an hadday dhacdo kaba soo qaad waa mubaalaga oona wax dhici kara yaana salaadii unbuu kusoo celinaya salaadihii uu tukanaayey dee labaatankaa sanadood ee waktigooda uu tukanayay dee kusoo celin maayo haddii muddadu intaa ay ka gaaban tahay sida aynu tusaalaynayna dee waa la mid oo tii uu ilaabay ayuunbuu la imanayaaye kuwii dabadeed uu tukaday waktigoodii iyagu dhacay kusoo celin maayo qaala xadaثana abu nucaym wa musa ibnu ismaaciil qaala xadaثana hamaam can qataada can anasi can inabiyi salى اllahu alayhi wasalama qaal man nasiya qofka ilaaba salaatan falyusalli ha tukado idaa dakarahaa markuu xusuusto laa kafaarata lahaa kafaara ma laha ilaa daalika arrinkaa mooyaane wa aqimi salaata lidikri buu hi ilaahay qaala muusa qaala hamaam samictu yaquul bacdu waaqimi salaata lidikraa manaa waa qiraa'a kale wa qaala xabbaan xadaثna hmaam qala xadaثna qataada qala xadaثna anas can الnabiyi salى اllahu alيه wasalam naxwahu marka xadiidkani wuxuu daliilaya qofku salaadaasu inuu kusoo celinayo oo halkuu daliil uga yihi waxaa riwaayaadka qaarkood kusoo arooray falyusali haa ha tukado iyadii oo haa damiirkaas wuxuu noqonayaa ti uu ilaabay ida dakarahaa taa uu ilaabay markuu xusuusto marka iyada un inuu tukanayo xadiidku xadiidku daliiluyi oo ma sheegin rasuulku calayhi isalaatu wasalaam salaadii waxa weeyaan ka dambeeyey inuu kusoo celinayo aimada qaarkood oo imaamu maalik uu ka mid yahay ayaa waxay ku tegeen salaadihii ka dambeeyey oo dhan inuu kusoo celinayo muraacaatan litartiib isagoo ilaalinaya waxa weeyaan tartiibta isagoo ilaalinaya qoladaa laftooda gudcur gudi maayaana daliil bay haystaan xadiidu abi qataada cinda muslim fi qisati nowm ayay deliishadeen maalintii rasuulka iyo saxaabada ay salaada hurdada ay ku dhaaftay waxaa riwaayaadkiisa qaarkood ku soo arooray faida kaana algadu falyusaliha inda waqtiha falyusalihaa cinda waqtiha marka berri toole la gaadho salaadii ha tukado manaa waktigeedii ha tukado manaa markaa macnuhu waa maxay sida saxiixa macnuhu waxa weeye waktigan uu xusuustay maanta uu tukado uun yaanu waktigaas un wadine ha ogaado salaada waktigeedu inuu waktigeedii yahay haddaad salaaddii subax inta dhilowo duhurka aad xusuusatay dee berrida duhurkuun baan tukanaya ha odhanin oo halkaa ha ka sii wadin ee berrida waa inaad waktigeedii aad tukato macnuu waa sidaa amaa riwaayadda waxa weeyaan odhanaysa man adraka minkum salaata alghadaati min gadin saalixan falyaqdi macaha milaha qofka berri toole soomaalintaa barqamay tukan rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadu qofka berri toole waktigeedii gaadha markuu salaadii subax tukado iyadoo kalena ha tukado marka axaadiidani awalan ma tilmaamayso in lagu soo celinaayo salaaddii waxa weeyaan ka dambeysay salaaddaa la ilaabay ee waxaa u badanoo loo daliishan karaa waxay tahay salaaddii waxa weeyaan la ilaabay marka waktigii qofku uu xusuustay uu tukado maalinta dambe marka waktigeedii la gaadho ee tii taagneed uu tukado inuu mid kalena waxa weeyaan uu tukanayo oo mar labaad macna uu ku soo celinayo markuu xusuustay buu tukaday marka waktigeedii la gaadhana haddana waa tukanaya riwaayadan dambe ayaa taa sariix ku ah laakiin riwaayadan dambe aimadu waa daciifiyeen dacafuuha riwaayadda horena sariix kuma ahe saxiix muslim ku jirta falyusaliha cinda waktiha inuu tii uu xusuustay ee markuu xusuustay uu tukaday haddana marka waktigeedii la gaadho mar labaad uu kusoo celinayo sariix kuma ah ee waxaa lagu macnayn karaa sidaynu horeba u sheegnay macanaa berri marka waktigeedii la gaadho waktigeedii ha tukadee waktigan maanta uu xusuustay in loo soo raray oo waktigaasun la wadayo yaanu moodin laa kafaarata laha ila dalika waxayritaana aynu ka fahmaynaa nacam oo culimada qaarkood markaasi ay u xujaysteen in la qallaynayo xadiidka waxay uxujaysteen in la qallaynayo salaadii ogaan looga tegey waxay idhahdeen kii ilaabay haddii la yidhi ha qalleeyo dee waa min baabi alawlaa kii ogaan uga tegey inuu qalleeyo lakin waxa l arrinku sidaa maaha kan ogaan uga tegey marka la leeyay aanu qallaynin maha macnaheedu in wax laga khafiifinayo waxaa laleeya uma banaano hadduu qalleeyo waxba u tari mayso ee kan ilaabo waxaa la yihi ha qalleeyo waxaa loo yidhi ha qalleeyo oo loo yidhi waa laga aqbalaya waktigaa uu tukado xusuustay leannu isagu cudurdaar ayuu leeyihi laa kafaarata laha ila dalika baa culimada qaarkood ay u daliishadeen kii ogaan uga tegay inuu qallaynayo oo waxay dhahan dee kan ilaabay isagu dembiba ma loowayo macduure waxaa laga dhaafaya waa maxay laa kafaarata laha ila dalika waxay daliilu tahay kii ogaan uga tegay inuu qallaynayo oo qallaha lagaga dhaafayo lakin taasi saxiix maaha oo kafaara haddii lasoo hadal qaado mar walba maaha macnaheedu in ismi ama dembaab inuu qofkani dembaabay inay jirto oo waxyaabaa laga kafaaro gutaa wax lagu dembaabo un maha wax xaaraano qofku uu ku dembaabayna kafaaro shareecadu waa ka ratibtay waxaanu qofku ku dembaabinna oanu aatim ku hayna shareecadu kafaaro waa ka ratibtay marka kafaaradani waa nisyaankaasi oo aanu qofku ku dembaabin kafaaro shareecadu ay ka ratibtay weeyi wallahu aclam waaxkam wabilahi towfiiq salى اllah alى nabiyina mxamed wala alih wasaxbi waslm tsliima